In ka badan laba boqol oo arday ayaa iskuulka Garbagado oo ku yaala magaalada Garbaharey loogu soo gabagabeeyay tababarkan oo ku saabsanaa farsamada gacanta sida harqaanka, kombiyuutarka, cilaansaarka iyo korontada. Waxaana tababarkan oo socday muddo afar bilood ah soo qabanqaabiyey hay-adaha NCA iyo WFP. Maamulaha iskuulka Garbagado Ducaale Cali Muuse ayaa ka waramaya waxyaabaha ay barteen ardayda loo qabtay tababarka.
inay wax bartaan laba boqol oo arday oo kala baranayo harqaamaha kombiyuutarada cilaansaarka korontada alxanka shantaas fakolti baranayo Een, hay-adihii nagu caawiyey baan noogu mahadcelinaynaa intaas kadib sidaad aragtaan een, ardaa meeshaan joogto laba boqol ah wax baratay afar bilood afartaas bilood waxay barteen waxay barteen farsamooyinka kala duwan ee lagu shaqaysto sida korontada alxanka cilaanka bahalka la yidhahdo kombiyuutarka een, harqaanka dadkaas ayaga ah, lacag baa la geliyey wujuhdi baa la geliyey waxaa loogu talagalay inay dadkaas la kabo dhaqaalaha dalka in lagu kabo qofka hadduu xirfadaysta noqdo oo harqaan uu uu barto harqaan hadduu helo wuu shaqaysan karaa noloshiisa soo saaran karaa ee, nidaamka dawligana wuu kabi karaa midka korontadana sidoo kale weeye midka la yidhaahda kombiyuutarkana sidoo kale weeye dadkaas ayaga waxaan u codsanaynaa in qalab la siiyo si ay uga faa'iidaysteen wixii ay barteen wixiina aysan uga dhimin noloshooda iyo bilkoodana ay u soo saartaan mar labaad iyo mar saddexaadna waa u mahadcelinaynaa hay-adda n c a iyo w f b Qaar ka mid a ardayda ka faa'iidaysatay tababarkan ayaa si wadajira ugu mahadceliyey hay-adaha NCA iyo WFB oo soo qabanqaabiyey tababarkan iyagoo ka codsaday in laga caawiyo qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen maadaama xirfadii ay barteen.
waxbarashadiina loo sii wado wixii aan ku baran lahayn nala siiyo haddii ay harqaan tahay hadday kumbiyuutar tahay hadday cilaansaar tahay hadday farshaxan kale tahay in naloo badiyo wakhtiga naloo sii badiyo wixii agaba nala siiyo wixii aan wax ku qabsan lahayn oo dhan naloo soo dhammaystiro khaas ahaan aniga waxaan ahay maamo oo xagga farshaxanka aad iyo aad u taqaano wax kasta oo gacan laga qabto hadday tahay eh, dumaystiko hadday tahay wax kastaoo farshaxan ah hadday tahay dunta koofiyadaha laga tolo hadday tahay qalabka oo maaragtay layrarka lagu xiyada w f b n c a hay-ad kastooo na caawin karto inay naga caawiyaan waxbarashadaas agabkii waxaan wax ku qabsan lahayn intaba in nala sida harqaanka ee, kombiyuutarada waxaan ku dhahay een, korontada farshaxanka ardada ayada aheyd ayaan nahay oo ka faa'iidaystayaalka ahaa Een, waxaan helnay afar bilood oo wuxuu noqday waxbarasho waad garanaysaan waxay tahay afar bilood ayuu nagu noqday afarta bilood oo ayadeed waxaan ka codsanaynaa in naloo kordhiyo oo nagoola dhiga sanad ama wax la mid ah si aan annaga aan waxbarasho u helno Een, dhiirigelintaasna naloo sii wado sidaas ayaan codsanaynaa waxaana ka codsanaynaa hay-adda NCA iyo w f p iyo cid kasta ay qusayso arrinkaas Ee, gabdhaha farshaxmada waxay ku qaban lahaayeen korontooyinkii waxa loo mataqaanaa looga shaqayn lahaa hawsha ideed haddaan barana waxaan codsanaynaa in naloo qabto oo annagii mataqaanaa ka faa'iidaysta- ka faa'iidaystayaalka ahaa markii aan wax barana agabka aan ku shaqayn lahayn in nala siiya ayaan codsanaynaa